aan ka xumahay inay dhacdo maanta khilaaf iyo shaqaqo u abuuray golaha baarlamaanku waxa hay-adaha ay khuseysaa isu gaadhsiiye isoo gaadhsiiyeen in sababta awgeed loo dhaawacay ciidamadii ammaanka sugayey hal qof oo shicibina ku dhintay afar qof oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaan leeyahay nabadgelyada hala ilaaliyo hala halala shaqeeyo ciidamada booliiska iyo guud ahaanba hay-adaha ammaanka ku howlan ammaanku waa shayga ugu qaalisan ee qarankan haysto aniguna madaxweyne ahaan waa mas-uuliyaddeeda koowaad cidna ka yeeli maayo in nabadgelyada iyo iyo khalkhal la geliyo golaha wakiilada waxaan leeyahay golaha wakiilada waxaa idin saaran mas-uuliyad culus oo bulshadu idinku idinka fadhido ma aha inaad maalin walba ishaysataan oo qaranka qasgelisaan dhammaan waxaa idiin soo gudbiyey xeerarkii muhiimadda qaranku uu lahaa xeerkii ammaanka xeerkii doorashada miisaanaddii qaranka komishinkii doorashooyinka waa khalad in guddoomiyuhu maalin kasta uu nagu eedeeyo inaanu faragelin ku hayno golaha mana jirto shaqada qaranku shaqada qaranku idinka sugaya ku hawl ku hawlgala idinkuna wixii dhexdiina yaalla wadahada ku dhammaysta sharcigana u hoggaansama